asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyal habeen wanaagsan kuna soo dhowaada warka habeenimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah shirka golaha wasiirada oo warbixin looga dhageystay guddiga qaran ee gurmadka qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobay magaalada muqdisho warar dheeraad oo ka soo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex mara gobolka hiiraan taliska booliiska soomaaliya oo xaqiijin kadib aabaheed ku wareejiyey gabadhii yareed ee lagu mursanaa ee lamarkaasi laga dulqaaday meydka hooyadeed oo ku geeriyootay qaraxdii soobe dagaal kalena al-shabaab oo looga dhawaaqay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan hay-adda maareynta musiibooyinka oo warbixin hordhaca ka soo saartay dhaawaca dhimashada iyo khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay qaraxdii soobe maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogashaha ku filisay rag ka tirsan al-shabaab oo horey dilal ugu geystay magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan oo lagu dhaawacay weerar lagu qaaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay waa saddexda bisha kow iyo tobnaad ee november sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhamaystiranna shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayaa warbixin maanta loogu dhegeystay waa guddiga gurmudka qaraxyadii soobexe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada oo maanta warbixino looga dhageystay guddiga qaran ee gurmudka qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe ee khasaaraha badan dhaliyay wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga iyo maaliyaddaba guddiga qaran ee gurmadka qaraxyadii isgoyska soobe ee ka dhacay ama ee dhacay sagaallabaatankii bishii hore ee oktoobar ayaa golaha wasiirada ugu warbixiyey halka ay marayaan howlaha gurmadka ay wadaan iyadoona markaasi tilmaamay in qaar kamida dhaawacyadii darnaa loo qaada dalka dibaddiisa welina gurmad ku socdo islamarkaana ay dalka ay soo gaareen dhaqaatiir iyo dawooyin ka yimid dalalka saaxiibada la ah soomaaliya golaha ayaa warbixin la xiriirta howlgallada xoreynta iyo xasilinta dalka ka dhigeystay wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo tilmaamay in ay si xooli ay ku socdaan howlgallada xoreynta iyo xasiloonida goobaha markaasi ku sugeen markaasi al-shabaaba wasaaradda gaashaandhigga ayaa tilmaamtay deegaano muhiim ah oo ay gacanta ay ku hayaan markaasi al-shabaab oo ay la wareegeen oo ay kala wareegeen welina markaas ay socdaan howlgallo markaasi lagu baacsanayo al-shabaab oo sida lagu yaro qoraal kasoo baxa xafiiska wasaaraha wasaaradda maaliyadda ayaa golaha wasiirada usoo bandhigtay warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha dhinacafinta iyo safarkii wasiirka ah maaliyadda ee markaas ay ku tegay dalka mareykanka uu kala soo kulmay hay-adda maaliyadda caalamka iyadoo markaasi la rajeynayo in dhammaadka sanadkan dambe ama sanadka dambeba in lasoo dhammaystiro barnaamijka dhinacafinta soomaaliya markana warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maray gobolka hiiraan qeybo ka mid ah isxaaq rashiid ayaa ka warramay faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dagaal barqinimadii maanta ka qarxay deegaan lagu magacaabo ceelhareeri oo hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa yimid kadib markii sida ay sheegeen saraakiil ciidan ay ka war heleen in deegaankaas ee ceelhareeri ay al-shabaab isku aruursanayeen intaasi kadibna ay ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen dagaalka oo sii kululaaday waxaa goor dambe ku biiray ciidamo ka ruqaadsaday deegaanka tardo iyo degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan inkastoo aanan helin ilo madax bannaan oo inoo xaqiijin kara inta uu leegyahay khasaaraha ka dhasha dagaalkan hase haatee afhayeenka maamulka gobolka hiiraan ayaa bartiisa facebook ku daabacay in dagaalkaas al-shabaab ay jab xoog leh ku gaarsiiyeen weliba in ka badan lixdan xubnood ay kaga dileen dagaalka ayna sidoo kale ku hareeraysan yihiin goobihii ay ku harsanaayeen al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa ka soconayay howlgallo ka dhana al-shabaab kuwaasi oo lagula dagaalamayey shalay ayay ahayd markii xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ay ku shireen deegaanka goobo kaas oo looga hadlayey sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah ee al-shabaab isxaaq rashiid maxamuud t v-ga dalsan
taliska booliiska soomaaliya ayaa xaqiijin kadib aabaheed ku wareejiyey gabadhii yareed ee markaas lagu murunsanaa ee laga dulqaaday meydka hooyadeed oo markaa ku geeriyootay qaraaxyadii mataanaha ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waryahayaga faadumo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
xaaska iga dhintay waxaa igu wardambeysay maalinta oo jimcada ay ahayd ay igu wardambeysay aragtideeda aan arkaba jimcadii ay igu wardambeysay jimcadii aan ka imaaday
ikraan yacquub cadow cumar waa da'yar jirta sanad hooyadeed waxaa lagu magacaabaa sacdiyo cumar dhurre caymuud hooyadeed ayadoo meyd ah ayaa laga soo dulqaaday gabadhan da'da yar ee iga dambaysa mar qura ayay baraha bulshada qabsatay oo hooyadeed waxay ka mid ahayd dadkii ku dhintay sagaaliyolabaatankii bishii aan ka soo gudubnay qaraxii ka dhacay waddada afar iyo tobanka oktoobar ee zoobe markii aad fiiriso qudheeda gabadha waxaa soo gaaray dhaawacyo yar sida firir oo ka galay dhabarka iyo gacanta halkan aan joogo isbitaalka soomaali sudaneis ayaa lagu dabiibayay waxaa gacantu ku dhigay markii qaraxa zoobo uu ka dhacay ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad gaar ahaan taliyaha ciidamadaasi cabdixamiid cabdulaahi balse bulshada ay u taqaano fanax isku xir guud uu sameeyey afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed laamaha amniga waxaa u suurta gashay gaar ahaan taliyaha ciidamada haramcad fanax inuu ku baxnaaniyo isbitaalkan waxaa hadda ila dheedheelayso oo gacanta ku haya waa aabbihii dhalay yacquub waxaa la joogta sidoo kale habaryartee halkan ayaa nolosheeda lagu ogaanayay tan iyo markii uu qaraxa dhacay waa da'yar aan weli ka go'in jaqida naaska hooyadeed gabadhan yar waxaa la dhalatay saddex gabar iyo wiil ayada ayaana kushan ah saddex kalena hooyadeed hore ayay ugu saqiireen waa siduu inoo sheegay aabbaha dhalay waa dad iska dan yar ah islamarkaana ku nool mid ka mid ah kaamamka barakacayaashaee ku yaala magaalada muqdisho marxumadda dhimatay allaha u naxariistee waxay ka mid ahayd haweenka ka xamaasha suuqa bakaaraha halkaas ayay ilmaheeda ugu soo dhicin jirtay wixii ay quudan lahaayeen maalintaasi fardooso cabdulaahi abtidoon oo ah taliyaha waaxda tacdiyada haweenka iyo caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed isbitaalka ayay kusoo kormeertay qoyska halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku kormeeraysay si xaaladooda caafimaad ay u ogaato taliyaha ciidamada haramcadna fanax waxa uu ahaa taliyihii ugu horreeyey ee gurmadku u sameeyey saqiirad ikraan yacquub cadow cumar oo ah aabbaha dhalay da'yar ikraan waxa ugu horreyn weydiinay goortii ugu dambeysay xaaskiisa laba reer ayuu leeyahay aabbaha siduu inoo tilmaamay sacdiye waxay ahayd bahweyntii koowaad ee uu qabay waxaan dhahay ayo xaaskeydii kala caawo u hooyaada ilaahay nabad allah na yeelo hayawaayo allah ku aruurshay i tiray dhallinyaraha i wacday intaan ku baashaalaynaa imaaw anoo dhallinyaradii markii lay tegey ay i tiri lidhahay wiil walaalkay oo suuqa arigi joogo warnigo intas joogtaa oo gurigaan joogaa haddalaa meel dhallinyara oo igu baashaalaysa aan dhex fadhiyaa ee gabadhaadoo khadka la soo dhigayaa aan hadda arkay marka hooyadeenna marxuum waayaa lidhahay waa dhimatay ee kasoo doono qarax soobay ku jirtaa isbitaalooyinkaas marxuumkaas ka raadi ogaa waa lidhahay xoogoo dhiigyaraan qabay dhiig karaan qabay dhiiggiyaa marka i kacay waa naxay dhaktar cali cabdiraxmaan aadan kuna hadleeyay magaca maamulka isbitaalka soomaali sudanes waana halkii lagu baxnaaninayay gabadha yar waxa uu sheegay in laamaha amniga ay ku wareejiyeen gabadhan maadaama markii hore laamaha amniga ay u keeneen maanta oo ah saddexda bisha koo iyo tobnaad ikraan isbitaalku wuxuu diyaar u yahay maadaama ay baahidii caafimaad la daboolay la rabana in la wareejiyo in maanta si cad isbitaalku uu u wareejiyo kuna wareejiyo hay-adaha amniga oo markii horeba gacanta usoo geliya isbitaalka iyo waalidiintii dhalay gabadha fardooso cabdulaahi abtidoon laakiin soomaalidu waxay u taqaanaa taliso abtidoon waa taliyaha waaxda tacdiyada habno ayay maanta taariikhda ku wareejinaynaa aadacay ay sameeyeen soo helna aabbihii rasmiga ahaa ee gabadha u dhalay maantana halkan waryahaga faadimo cabdiqaadir xasan aad bay umahadsan tahay oo warkaas inoo egeysay markaana haddii aan eegno dagaalkan ah al-shabaab ayaa loogu dhawaaqay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan mar kale walaahay gobolkaasi isxaaq rashiid maxamuud ayaa kasoo waramay
madashan oo ay ku wada sugnaayeen madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed qaybna ay ka haayeen xildhibaanada kale ah maxamed abuukar jacfar iyo cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe ayaa sagootin loogu sameeyey deegaanka gooba oo hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan boqolaal ka mid ah ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo loogu talagalay inay al-shabaab ay kala wareegaan wabxo iyo ceelbuur oo galgaduud ka tirsan kulamo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka soconayey deegaanka goobo ayna wada qaadanayeen madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo xildhibaanada kale ah cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe iyo maxamed abuukar jacfar ayaana diiradda lagu saaray dagaalka ka dhanka al-shabaab ee gobollada dalka ciidamadan isku dhafka ah ee ka kala soconayay gobollada hiiraan iyo galgaduud ayaa loo diyaariyey inay al-shabaab ay ka saaraan wabxo iyo ceelbuur oo muddo shan iyo toban sanaha al-shabaab ay maamulayeen guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaana si gooni ah ula hadlay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka fadhiga ha laga kaco waxaan ka hadlaynaa wax aan daraasad ku samaynayo fiiri shabaab dadkuu soo dhexgelaya dowladdu kama taga inay dowladdu xoog badan taaba ka soo qaad in dowladdii soomaaliya oo lix iyo toddobaatankii joogta inay noqotaba ka soo qaad sidii dhilqihii dadkuu soo dhexgelaya yaa ka yaqaana shacabku laakiin waa garanaya in hebel iyo in hebelo u garanaya soo ma yaa war iska soo saara ha lala dagaalamo
xildhibaanada kale ah maxamed abuukar jacfar iyo cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe ayaa ka dalbaday ciidamadan in ay sii laba jibaaraan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaan rajaynayaa maanta kulankaanu inuu aas-aas u noqdo ciribtirkii al-shabaab iyo midayntii iyo midnimadii dadka deegaanka deggan oo guddoomiye cali jeyte sheegaya dadkaana waa isku mid waana isku saami marka la fiiriyo siyaasadda soomaaliya iyo saamiqaybsiga soomaaliya annagu waxaan galabta diyaar u nahay saan xildhibaan ku nahay saan wasiir lagu leeyahay si dhallinyaro iyo gabdho intaba cadowgaasaan ka midaysan nahay waa u wada soconaa loo kala hari maayo dagaallo aan micno lahaynoo qabiilaaho yaryar oo ceel la isku haysta iyo xoolo la kala qaado iyo waxaas dagaal ma ahayn dagaalka dhabtaha waa kan madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa ciidamada ka kala socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle ugu baaqay inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka ah ee al-shabaab galabta waxaan joognaa ayagoo isla jira hal cadow leh inay isla dilaan raba ayaguna meeshii biyo ku juraanna inay iska lacabaan meeshii geedka madow yahana inay isla daaqaan rabaan beledkii meel ku yaalna inay isla dhistaana iskala ganacsadaan rabaan cadowga isla dilaanna kay shalay isdilaayeen xabbana laga faa'iidayn oo cadaabta lagu gelaayo ikhwaanow kalusoo uga sii fiican yahay day bal jannaa lagu gela hadday ku dilaan haddaaddii shalay jannaad ku gelay
isxaaq rashiid maxamuud t v-ga dalsan beledweyne aad buu mahadsan yahay walaahayga isxaaq rashiid oo beledweyne warkaasi inoogu soo diyariy dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa xukunta toogasho ah oo ku fiilsan rag ka tirsan al-shabaab oo horey dilal ugu geystay magaalada muqdisho mar kale faadimo cabdiqaadir ayaa ka warmaysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogashaa waxay ku fulisay cumar aadan maxamed iyo sidoo kale cabdulle axmed muumin waxay al-shabaab ku kala biireen sanadihii labada kun afar iyo tobankii iyo sideed iyo tobankii tuulooyin hoos yimaada kismaayo iyo wallaweyn ayay kaga biireen dagaalamayaasha al-shabaab labada la toogta maanta ayaa muqdisho lagu soo wareejiyey sebtembar sagaal iyo tobankeedii hore maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay inay geysteen dilal kala duwan iyadoona sidoo kale maxkamadda dilka toogashada ay ku xukuntay diseembar lix iyo tobankeedii sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatankii laba sano kadib waxaa la toogtay maanta toogashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay maxamed cabdulaahi khaliif oo ah ku-xigeenka xerilaalyaha ciidamada qalabka sida dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow cabdulle axmed muudey muumin oo magacyadiisu afgarashadu yihiin cabdiwaaxid isaaq afarlabaatan jir ah ina ceeblo muuse cilme ku dhashay wallaweyn labo cumar aadan maxamed isaaq oo magacyadiisa afgarashadu yihiin zakariye cumar isaaq sagaalilabaatan jir ah ina faadumo maxamed amiin ku dhashay gobolka bakool kuwaasoo xafiiska xeerilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka dhagarta ah islamarkaasna ay dil bareera u wada geysteen marxuumiinta kale ah kow marxuum ekis dable xoog cali cabdulle maxamed taariikhdu marka yahay saddexi tobankii bishii koobiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban falkaas oo ka dhacay suuqa weyn ee degmada wadajir labo marxuum ekis dowladda hoose cabdulaahi maxamed hilowle taariikhdu marka yahayd labiyo tobankii bishii tobanaad laba kun sagaaliyo toban falkaas oo ka dhacay suuq boocle ee degmada waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toobasho ah oo faadumo cabduqaadir aaday tvga dalsan muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho qaatan dhegeystaha markaana haddaan eegno ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan imraan qaan ayaa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday meel ay ka socdeen dibadbaxyo oo markaa ku taalla bariga magaaladaasi lahoor ee dalka bakistanna ma cadda inta uu gaarigi markaasuu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray imraan qaan ra-isul wasaarihii hore ayaana la arkayay iyadoo markaas loo sii qaadayo isbitaal ku yaalla magaalada lahoor kaalisar oo xisbigiisa ka tirsan ayaa wakaalada wararka a f b u sheegay inay ahayd iskuday dil waa iskuday lagu doonayay in lagu dilo balse booliisku weli ma xaqiijin inuu ahaa bartilmaameedka hogaamiye kale oo xisbiga ka tirsan oo lagu magacaabo yasman rashiid ayaa sheegtay in master qaan ay xaaladiisu wanaagsan tahay booliiska ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya nin ay qabteen oo qiranaya dhacadan islamarkaana ay sheegeen inuu isku dayay inuu dilo wasaare hore imraan qaan ma cadda xaaladda lagu qaaday wareysiga balse waxa ay ninkan booliisku ay weydiinayaan sababta uu rasaasta u furay wuxuuna ku jawaabayay waxa uu yidhi waxaa ii marin waxaa ii marin habaabidad waxaana doonayay inaan dilo waxaana isku dayay in aan dilo asiga waa wasaarihii hore ee wadankaasi bakistan imraan khan muuqaalo kale oo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay master khan iyo taageerayaashiisa oo iskasii isku sii duldhacaya ka hor inta aan la maqlin rastaasta xaaladiisa ayaana iminka la sheegay inay tahay mid aada u wanaagsan kadib weerarkii iskudayka dilka ee markaasi lagu weeraray wararkii ugu dambeeyay dalkaasi bakistan ka imaanayeen waxay sheegayaan in jawiga guud ee dalkaasi uu yahay mid markaasi aada u kacsan kadib dibadbaxyo waaweyn ee xisbigiisa ay ka dhigeen wasaarihii hore wadankaasi bakistan ibraan khan warkii habeennimaad kala socdeen dalsana qaarka dhegeystaha waanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel